tan iyo markii ay dagaal beeledyo kala duwan ka dhaceen dhanka bari ee magaalada jowhar waxaa hoos u dhacay isku socodka ganacsiga suuqa xaafadda horseed ee magaaladaasi balse hadda waxaa dib u kabasho laga dareemayaa ganacsiga suuqa xaafaddaasi waxaana jira dhaqdhaqaaq dhanka miciishadaha ah maxamed cabdulaahi ibraahim oo kamid ah dadka ku ganacsada suuqa xaafadda horseeda ayaa ka warbixiyey dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee hadda ka jira suuqa wallaahi maasha allah waa iska cimanaa aniga ada jebiga waa iska saxan yahay ada labadan beri laakiin maalmaha oo u dhaqaaqa badan suuqa waxaa waaye maalmaha sabdiga iyo maalmaha axadda inta kalenta adi maasha allah waaye adi alxamdulilah lagu maadina wax walba ilaahna si ilahan ku maadinina wallahi maalmaha sabdiga maalmaha kale waxay aga duwan tahay maalmaha sabdiga dad safaraha soo galaayo meel walbaa laga imaanaa marka saas awgeed le adi waa u aqnaqanaa maahine hadda wax oo ada magaaladan kasoo baxaayo hadda dheeri nugu ee ma jiraan laakiin magaalada banaankeeda laga imaanaa magaalada banaankeeda sogeed saasuu suuq dhaqdhaqaaq u yeeshanaa walaa badeecada aan iibin waxay naga yimaadaan magaalada muqdisho badigooda magaalada muqdishoay ka yimaadaan marka wax walba aan gadeyno waa adiga wax dabiici iskaba waa bagaash iyo raashiin iyo waxaan wax kasta waa gadnaa maasha allah hadda markii oo arada isaan tahay oo roobka aan jirin iyo fatahaadii waxas aan jirin waa cimanaay aad baan u baawlkii adiga soo baxo caawo isla caawo raashinkuu keenaa isla caawo waxuu ku wada kuu keenaa laakiin maalmaha roobka haddii la galo maalmaha roobka aaday u adagtaa si wax lagu helo maya badeecooyinka hadda dhexdhexaaday taagan yihiin madna sareeyaan mana hooseeyaan laakiin waa dhexdhexaad waay ganacsiga magaalada jowhar gaar ahaan suuqa xaafadda horseed ayaa haatan ah mid laga dareemayo dib u soo kabasho ballaaran